bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan ah khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiise taariikhdu ay ku aastaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha nofembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan war qoraal oo kasoo baxay golaha iskaashiga ah dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa usoo jeediyey xukuumaddii baarlamaanka in la hakiyo hindis sharciyeedyada la meelmarinayo iyadoo la fulinayo go-aankii dhowaan ay wada gaareen madaxda dalka iyo maamul goboleedyada ee ku aadanaa in la tashi lagala sameeyo arrimaha la xidhiira hindis sharciyeedyada iyo sidoo kale dagaalada ka dhanka ururka al-shabaab waa warqad ay ku midaysan yihiin golaha iskaashiga uu ku saxiixan yahay madaxweynaha maamulka puntland oo ah guddoomiyaha guddiga iskaashiga maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa la tiba lagu tilmaamay in loogu baaqayo madaxda dalka iyo sidoo kale aqalka sare in ay hakadgeliyaan arrinta ku aadan hakinta hindis sharciyeedyada xukuumadda soomaaliya haatan ay dardargelisay meelmarintooda iyadoona maalintii shalay ay helay markii golaha baarlamaanka loo gudbiyey hindis sharciyeedka amniga oo uu hortegay golaha waa wasiirka amniga baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya kaa oo ka hor akhriyey hindis sharciyeedka iyo sidoo kale asigoo tilmaamay in ahamiyad gaar ay leedahay meelmarinta heshiiska waa hindis sharciyeedkaasi garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdishona waxaa ka soconaya diyaargarow aada u xoogan oo lagu soo dhaweynayo wafdi uu hogaaminayowasiirwaa wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka wadanka jabuuti oo saacadaha soo aadan soo gaari doona magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo diyaargarowga lagu soo dhaweynayana si aad ah ay ugu diyaargaroobeen xubno ka tirsan dowladda soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maalintii shalay ka sheegay fadhigii baarlamaanka in ay maalinta beriha uu soo gaari doono magaalada muqdisho guddoomiyaha baarlamaanka dowladda jabuuti iyadoo sabtiga soo aadana lagu wado in uu khudbad ka horjeediyo golaha baarlamaanka soomaaliya si uu kaga hadlo xaaladda labada baarlamaan iyo sidoo kale waxyaabo kale oo dhowra maadaama jabuuti ay ka mid tahay dowladaha ciidamada ay ka joogaan soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magaalada baydhabo kulan kula qaatay habeennimadii xalay xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ugu horeeyo madaxweynaha maamulkaasi kulanka ayaa looga hadlayay arrimo dhowr oo ay ugu muhiimsaneeday iskaashiga maamulka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale dagaalada ka dhanka al-shabaab iyo sidii hal dhinac looga soo wada jeesa lahaa arrimaha la xiriira federaalisimka iyo in la hirgeliyo iyadoona madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu soo hordhigay ra-iisul wasaaraha soomaaliya qorshaha ku aadan wada shaqaynta labada dhinac ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa ku sugan baydhaba iyadoo maanta shirka golaha wasiirada uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya habayeenka xukuumadda koonfur galbeed soomaaliya nuurudiin abubakar ayaa kulan cashaha habeennimadii xalay ahaa madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee baydhabo loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya kaga warbixiyey warbaahinta asigoo ka hadlaya waxyaabihii kulanka lagu qaadaaldhigay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madax xasan xasan cali kheyre oo shalay soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka dubai xarun kuna gaarna oo ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay casi sharaf iyo waxaa loo sameeyey xaflad soo dhaweyna oo magaalada baydhabo taaba ka dhacday casi sharaf kadib xaflad baa loo sameeyey oo soo dhaweyna ra-isul wasaaraha iyo iyo wafdigu hogaaminayay wuxuu kulamo gaargaara la qaatay bulshada qeybeeda kala duwan sida dhalinyarada haween odayaasha dhaqanka iyo dhammaan xukuumadda dowladda koonfureed soomaaliya dhammaan kulama waa jireen waxaa shalay inta badan wuxuu magaalada ayuu maqnaa gobogii magaalada ayuu soo arkay gabaldhixi buu magaalada magaalada dib ugu soo laabtay oo xarunta madaxtooyada komunitaarka dowladda koonfureedka soomaaliya kulama waxaa jiray saraakiisha uu loo qaatay amniga laama amniga dowladda koonfureedka soomaaliya wuxuuna kala hadlay sidii loo tartargeli lahaa la dagaalanka kooxda hooy argagixka dhibaatooyinka badan ka jirta guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfureedka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa shalay la sheegayay in asiga iyo golihiisa wasiirada ay tegi doonaan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya taasi oo la sheegayo inaysan suurtagelin maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegeen inay soo badanayaan dhaqaaqdhaqaaqa al-shabaab oo deegaanadaasi deegaano ku dhowdhow imaanaya iyadoona deegaano hoostaga degmada mahaday lasoo sheegaya haatan inay tageen dagaalyahanaad u fara badan oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab kuwaasoo la sheegaya inay doonayaan in gabaad ay ka dhigtaan qaybo ka mid a gobolka hiiraan gaar ahaan nawaaxiga degmada matabaan ee gobolkaasi maamulka degmada waxa uu sheegay in loo baahan yahay in hal dhinac looga soo wada jeesta sidoo kalena wuxuu ka dalbaday maamulka hirshabelle in arrintani si aada looga hortago inta aysan dhibaato geysan kooxahan dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ayaa waxa ay ku waramayaan in ay soo badanayaan in deegaanadaasi ay soo gaarayaan firxidka ururka al-shabaab sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska ee degmadaasi aadan yarow oo shacabka ugu baaqay in hal dhinac looga soo wada jeesto sidoo kalena lala shaqeeyo laamaha ammaanka si looga hortago khataraha ururkaasi aadan yarow waxa ugu baaqay shacabka deegaanadaasi ku dhaqan in ay soo wargeliyaan ciidamada haddii ay arkaan wax dhibaato kuwa amniga asigoo ka dalbaday in ciidamaduna ay si deg dega ku gaaraan goobahaasi habeen walba iyo maalin walba waa samaynaa si nabadgelyada lagu xaqiijiyo wax aadan loo awaayo ma ahin hadda bilaabay meel walbaa laga soo dharbaaxay dibdhasdoodii inuu soo gaaray aan malaynayna hadda inta badan nabad bay ahaan jirtay haddeerna waa dadaalayna insha allahu aagayn waa xiran doona ciidamada militariga nabadsugidda iyo booliiska inta waa iskaashanay annagoo isku dhinac ka socona warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadi wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga inta aniga maxamed nuur amiin ayaa idiin aqrinaya intaynu dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh